bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wsala allahuma wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ama bacdu yaquulu llahu alxaju ashhuru macluumaat faman farada fiihina alxaja falaa rafaha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaji wma tafcalu min khayri yaclamhu allah wtasawaduu faina khayra zaadi taqwa wataquuni ya uli lalbaab alxaju xajku ay waqtu lxaji xajka waqtigiisu ashhurun waa bilo oo macluumaatun la yaqaano faman farada marka ciddii waajibida fiihinna ashhurulxajkaas iyo bilaha xajka dhexdooda naftooda ku waajibida alxaja xaj ku waajibida falaa rafatha rafath waxa la yidhaahdaah iyo jimaac iyo muqadimaadkiisu jaa-isun ma ahaanin mid bannaan filxaji xajka dhexdiisa walaa fusuuqa fisqiya daaca ka baxna jaa-isun ma ahaanin mid bannaan filxaji walaa jidaala dood iyo muran iyo qararaacna jaa-isun ma ahaanin mid bannaan filxaji wamaa tafcalu waxaad samaydaan oo min khayrin khayr ahna yaclamhu llahu ilaahay waa ogaana watasawaduu sahayna qaata muslimiinay maxaa yeelay fa ina khayra zaadi zaad midka ugu khayrka badani iyo sahay midka ugu khayrka badani attaqwa waa midka looga gaashaanto oo layskaga jiro tugsiga iyo baryaysiga wattaquunii iskana kay jira oo ciqaabtayda iyo cadaabkayga iska jira yaa ulil albaabi dadka ulilcuquulka ahow waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii suuraddii ahayd suuratulbaqara gaar ahaan meeshii looga warramayay axkaamta xajka ilahay meeshan wuxuu ku sheegay xajku inuu yahay ashhurun macluumaat waxaa layidhi alxaju xajku ashhurun macluumaat waa bilo la yaqaano waxaa laga wadaa alxaju ay waqtulxaji xajka waqtiga la xirtoo la gutaahi ashhurun waa bilo oo macluumaatun la yaqaano bilahaasuna waa laba bilood oo dhammaystiran iyo bil toban ka mid a toban bil ka mid a iyo laba bilood oo dhammaystiran bisha koobaad waa bisha shawaal bisha kalena waa bisha dilqicda iyo tobanka u horeyda dilxija intaasaa waxay yihiin ashhurulxaji kuwaasaa la yidhaahdaa ilaahay marka wuxuu yidhi alxaju xajku ama waqtulxaji xajka waqtigiisu ashhurun waa bilo oo macluumaatun la yaqaano intaas marka aan sheegnay labadaas bilood oo dhammaystirtiran iyo tobankaas bisha dilxija ka mid a gudahooda ayaa xajka la xarmo kara oo la xiro karaa kadibna lama xarmo karo ka horna lama xiro karo cumradu laakiin ayada laba iyo tobanka bilood oo sanadu ay ka kooban tahay midkaad doontaad ka cumraysan kartaa waqtigaad doontaad cumraysan kartaa ilahay marka wuxuu yidhi faman farada qofkii farad yeela oo waajibiya oo calaa nafsihi ku waajibiya alxaja xaj ku waajibiya fiihinna bilahan dhexdooda maadaama bilahan dhexdooda waxaan ahayn aan xaj la xarmo karin qofkii adinka idinka mid ahoo bilahan dhexdooda naftiisa xaj ku waajibiya oo xajka xarmada oo xajka xirta falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaji falaa rafatha rafathku waa ismullaa fusuuquna laadan kale uu ism u yahay jidaalkuna waa saasoo kale laada kale uu ism u yahay filxajina way ku wada doodayaan oo khabara looga wada dhihi karaa waxaa la dhihi karaa falaa rafatha rafath ma ahaanin filxaji ma ahaanin walaa fusuuqa ma ahaanin filxaji walaa jidaala filxaji rafathku marka waa maxay fusuuqa iyo jidaalku rafathku sida loo badan yahy mufasiriintu u badan yahin waxaa lagu fasiray jimaaca iyo muqadimaadkiisa galmoodka fusuuquna waa daaca ka bax jidaalkuna waa doodda iyo qararacda la doodo iyo muranka ilahay marka wuxuu yidhi falaa rafatha rafath ma ahaanin jaa-isun mid bannaan filxaji xajka dhexdiisa jimaac iyo galmood xajka dhexdiisa ma bannaana markaad xajka xarmataan kadib waa mamnuuc haddii lala yimaadana xajku waa buraa walaa fusuuqa fusuuq iyo daaca ka baxna jaa-isun ma ahaanin mid bannaan filxaji xajka dhexdiisa inta xajka lagu jiro fusuuqu mar walbaba ma bannaana iyo daaca ka buxu laakiin markaan usii daran yahy walaa jidaala jidaal iyo dood iyo qaraaracina jaa-isun ma aha mid bannaan filxaji xajka dhexdiisa wamaa tafcalu waxaad samaydaan oo min khayrin khayr ahna yaclamhu llahu ilaahay waa ogyaha subxaana watacala waa ogaana khayrka ilahay kama qarsoona wax ilahay ka qarsoon ma jiraan subxaana watacaala marka wax walbood khayrahood la timaadaan iyo is-ilaalin kasta ood markaad xajka gudanaysaan aa is-ilaalidaan iyo dadaal walbood dadaashaan ilaahay waa ogyahay subxaana watacaala waa ogyahana waxaa laga wadaa ilahay isagaa idinka amaalmarina watasawaduu sahayna qaata maxaa yeelay fa ina khayra zaadi zaad midka ugu khayrka badan attaqwa waaye culamada qaar waxay dhahaan aayaddan waxaa looga warramaa rag reer yaman ahaa oo markay soo xaji tagaan sahayday wax dhan ka soo tegi jira oole ilaahi subxaana watacaala beydkiisii aanba u soconnaa aan xajinaynaahe sawsa isagu noo quudinaynin inaynu quudiyay aheeday leeyiin ayagoo marka gacmo raaracay soo tegaayaan hadhowdii gaajada markuu adkaysa waayaana waa baryaytamayaan oo baryaysayaan dadkii tuugsaaya markaasaa ilahi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala watasawaduu sahay qaata oo waxaad xajka aad sahay ka dhigataan qaata fa ina khayra zaadi zaad midka uu khayrka badanna attaqwaa waa wax aad iskaga ilaalidaanood uga gambataanoo iskaga difaacdaan tuugsiga iyo baryaysiga sahay midka ugu khayrka badan waa middaas markaad sahayda noocaasad hadda qaata sahayda inta ka tagtaan jidka markaad hadhowdii aad tagtaan xaramka iyo xajka waxaa lay arushaa dhihin saxna maa waxaas dadka in badanoo kamidana waa ku dhaqmaan saas xajka dhexdiisa waxaad arkaydo wax loogu aruurinaayo wixii wax ku filan isagoon haysan oo xajkii aada watasawaduu marka sahay qaata fa ina khayra zaadi zaad midka ugu khayrka badan attaqwaa waa wixii aad iskaga jiri laheed ood uga gaashaamo laheed tuugsiga iyo baryaysiga waa la yidhi waxaa kaloo dhihi karaa fa ina khayra zaadi zaad midka ugu khayrka badan attaqwa waa alla subxaana wa tacaala ciqaabtiisa in la iska jiro oo ilaahay wixii uu xarimay laga fogaado wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu waajibiyana lala yimaado maxaa yeeley arrintaasu laftigeedu waa sahay iyo saad weliba waa midda ugu khayrka badanoo waa sahaydii aakhira loo saada lahaa ilahay wuxuu yidhi marka wattaquuni iskana kee jira yaa ulil albaabi dadka ulul albaabka ulul cuquulka haw iska kee jira oo waxaa iska jirtaan ciqaabteyda iska ilaaliya waxaa iska ilaalidaan wixii aan idinka xarimay inaad ku dhacdaan wixii aan idinku waajibiyey inaad ka tagtaan iska ilaaliya laysa calaykum junaaxun an tabtaquu fadlan min rabbikum laysa calaykum korkiina ma ahanin junaaxun wax dembiyu an tabtaquu fii an tabtaquu inaad dalabtaan fadlan dheeraad oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaaday fa idaa afadtum haddaad burqataan ood hoobataan min carafaatin carafaat aad ka burqataan fadkuru llaha alla xusa cinda almashcari alxaraami mashcarixaraamka agtiisa alla ku xusa wadkuruuhu ilaahay xusa kamaa hadaakum sida allaba uu idiin hanuuniya adinka wain kuntum wainaw shaniya kuntum waxaad ahaydeen min qablihi hanuunka alla ka hor la min addaaliina kuwa lunsan wax ka mida ayaad ahaydeen meeshan ilahi wuxuu ugu warramay subxaana wa tacaala waxyaabaha axkaamta xajka ka mid ah iyo waxyaabaha xajka bannaan iyo wax ku saabsan ayaddan qeybteeda hore sabanusuulay leedahay sabanusuulkeedu waa maxay sabanusuulkeedu wuxuu yahay waagii hore cabdullahi ibnu cabaas wuxuu leeyahay waxaa jiri jirtay aswaaq maka ku taalla oo cukaad iyo majinno iyo iyo dulmajaasaa la dhihi jiray xilliyada lagu soo aadiy waxaa ka mid ah xilliga xajka suuqyadaas markaasaa laga tijaaraysan jiro o laga ganacsan jiray markii ilaahi subxaana wa tacala uu nebi maxamed soo diray oo islaamku uu yimid ayaa saxaabadii qaar ka miduhu waxay isdheheen amay dembi tahay inaad tijaaraysataan ood ganacsataan xilliga xajka idinkoo xajkiinana gudanaya markaasaa ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi laysa calaykum korkiina ma ahaanin junaaxun wax dembiyu an tabtaquu ay fii an tabtaquu inaad dalabtaan fadlan dheeraad oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaaday tijaara ee ganacsi inaad dalabtaan idinkoo xajinaya haddaad xajkiinnii acmaashiisii aad ilaalinaysaan ood xajkii aad dhowraydaan wax dembiya kuma lihidin marka xajka waa laga ganacsan karaa xaj iyo xaajo waa la isku wada karaa waxaa kaloo la yeeli karaa qofka iyadoo xajinay inay xajkana niyeysato markay xajka tagta inay soo daaweydaan ay niyeysato ama ay dana kale kasoo qabsato maka iyo xaramka iyo meelahaas iyo sacuudiga kasoo qabsatana iyaduna waa yeeli kartaa ilahay marka wuxuu yihi fa idaa afadtum min carafaatin carafaat maalinta sagaalaad meesha la istaaga waa lana joogo zawaalka laga bilaabo ilaa gabalka uu ka dhacayo marka habeenka tobanaad markii la gaaro gabalku dhaco ummadda waa lasoo fasaxa inta ka horeyda ummadda waa la celina waa la isku waabina waa la horeyna dadku markiiba casirka ay tukadaan inay iska tagaan ay iska raboonaan waa iska caamo saxna maa in laga tago carafo ilaa gabalku ka dhaco maalinta sagaalaad qoraxdu ay ka dhacdo dowladda sacuudiga marka ciidankoodu waa celiyaan dadka say u celinayaanay markii gabal ku dhaco ay xaqiijiyaan qoraxdu inay dhacday ooda ka qaadaya hal maraa marka dadkii ay isla wada yaacayaan kor markaad marka ka fiirido waxaad moodaa daad iyo biyo meel kore kasoo hoobanayo shubmaayaad moodaa sida dadku garba sinan u yihiin tiradiina ay uga bateen madaxyadooda madow waa wada sinmaayaan marka w markii dadku tiradana ka bato iskuna dhegan yahay oo zaxmadii cariiru ay jirto socodkooda ankee socod wuxuu noqaa tartiibahu noqona oo aada u yaruu noqona markaad marka korka fiirido waxaa is leedahay waa biyo fatahmaayaad umalayna ilahay marka wuxuu yihi fa idaa afadtum haddaad hoobataan oo aada burqataan min carafaatin carafaat haddaad ka burqataan fadkuru llaha alla xusa cinda almashcari alxaraam mashcari alxaraamka agtiisa almashcaru alxaraam waa musdelifa gaar ahaan waa buur ku taalla oo hadda masaajidka laga ag dhisa halkaas markii maalinta carafa carafa la soo joogo oo maalinta sagaalaad qoraxdu markay dhacdo oo habeenka tobanaad ah dadku waa soo qulqulayaan qoraxdu markay dhacdaba waxay soo aadayaan musdelifay soo aadaayaan lugya faras baabuur wixii wata iyo wixii diyaarad wata iyo wixii lugeynaya intaba lasoo qulqulaa waxaa loo soo hoyanaa meesha la yidhaha mashcar alxaraam ee musdelifa in loo hoydo habeenka tobnaadaa la rabaa salaada maqribna oo xilligeeda u ahaa gabalku markuu dhaco habeenkiina maqribkii marka qoraxdu dhacdana dibaa loo dhigaa habeenkaas salaaddii maqrib iyo salaaddii cishe markii musdelifo la tagaa la isku jamcinaa iyadoo la gaagaabinaa weliba habeenkaas waxaa la hoyanaa musdelifaa la hoyanaa subaxii waagu markuu baryo salaada subaxa lagu tukanaa kadibna waa laga qulqulaa waa waxaa la aadaa dhagax tuurkii iyo dawaaful ifaadihii iyo halkaasaa la aadaa acmaashii waxaa la gudagelaa maalinta tobnaadaa la gudagelaa waana maalinta ugu acmaasha ku dhibka badan ilaahay marka wuxuu yidhi fa idaa afadtum haddaad hoobataan min carafaatin carafaat aad ka soo hoobataan fadkurullaha alla xusa cinda almashcari alxaraami mashcarilxaraamka agtiisa iyo musdelifo agteeda alla ku xusa wadkuruuhu allana xusa kamaa hadaakum sida allaba uu idiin hanuuniye wain kuntum ay wainaw shaniya kuntum waxaad ahaateen min qablihi hanuunka alla ka hor la min adaalliina kuwa lunsan kuwa ka mid ayaad ahaateen uma afiiduu haddana hoobta min xaysu meel afaada annaasu dadku ay ka soo hoobteen wastakfirullaha allana dembidhaaf weydiista ina allaha ilaahay hafuurun raxiim ayuu ahaadee culamada qaar waxay dhahaan aayaddan waxaa lagula waramaa quraysh oo quraysha waxay ahaayeen niman sha niman yidhaahda annagu waxaan nahay ahlulxaram xaramkaana ilaalinaa xaramka inaan ka baxnaana ma rabno carafo markii loo soo socdo oo mino laga soo tegey ay musdelifo markii la marahay dhoobanayaan oo tuuranayaan waxay leeyihin carafo ma tegayno maadaama carafo aysa xaramka ku olin oo xaramka ay ka baxsanta waxay leeyihiin annagu xaramka ma ka baxno musdelifay ku haraayaan ilahay marka wuxuu leeyahay caadadaasu caada sharciga waafaqsan maahane dadku meeshay ka soo burqaayaan inta la tagtaan kala soo burqada oo carafaad ah maalinta sagaalaad carafa wax ka taga saas markii lagu fasiro umadaan tartiib faa'iiday maydo markaas oo macnaheedu maaha markaad carafa ka soo burqataan oo carafa laga yimaad kadib haddana dadka carafa kala soo burqada maaha ee waxaa laga wadaa waa arrin madax bannaanoo waxaa laleeyahay reer qureysheedow ama qurayshey dadkaba marka horeba musdelifa ha uga harinine dadka raaca oo u raaca carafaad u raaca carafaad kala soo hagaagsada waxaa kaloo la yidhi ayaddu waxay ka warramay uma afiidu min xaysu afaada annaas meeshii warku joogaa laga bilaabaahoo waxaan maraynay annagoo ka nimid oo xujaydii ay ka yimaadeen carafa ay ka yimaadeen oo habeenkii tobanaad qoraxdu markay dhacday ay carafa ka soo baxeen habeenkaasna tobanaadna ay ku hoydeen musdelifo ay ku hoydeen ilaa salaada subax ay ku tukadeen marka waxaa leey uma afiidu haddana hoobta oo burqada min xaysu meel afaada annaasu dadku ay ka burqanayaanoo waxaad ka dhaqaaqdaan haddana musdelifa ka dhaqaaqa ee dhagax tuurkii iyo waxaad aadaan iyo jamaraadkii iyo waxaad aadaan dawaafkii iyo madaxxiirashadii iyo haddii gowricii iyo halkaas acmaashii tirada badneed aada wastakfirullaha allana dhaafitaan warsada uu dunuubtiinna uu idiin dhaafo ina allaha maxaa yeele alla hafuurun waa mid dembi dhaafaahu raxiimun naxariis badan fa idaa qadaytum haddaad gudataan marka manaasikakum manaasigtiinna iyo acmaasha xajka fadkurullaha alla xusa ka dikrikum xuskiina oo kale aabaa'akum aabayaashiin aad xusi jirteen ow ashadda dikran ama wax ka badan xusa fa min annaasi dadka waxaa ka mid a man yaquulu mid yidhaahda rabbanaa aatinaa fi dunyaa walxaal maa lahu fi laakhirati min khalaaq ilahay marka wuxuu yidhi fa idaa qadaytum haddaad gudataan manaasikakum manaasigtiinna iyo acmaasha xajkiinna haddaad gudataan oo maalintii tobanaadna aad amaashkii acmaashii laydinka rabay aada la timaadaan fadkurullaha alla xusa ka dikrikum xuskiinnii oo kale aabaa'akum aabayaashiin aad xusi jirteen oo maalmaha minay waxay samayn jireen markay isku yimaadaan carabtu xajka acmaashiisa markay soo gutaan oo maalintii tobanaad ay wixii laga rabay ay kasoo takhallusaan ayay waxay samaynayaan waxay iskugu imaanayaan isku faantan ay isku faantamayaan iyo nin walba inuu sheego wixii wanaagi wanaagiye ahaa iyo ammaano ahaa oo adoogii lahaa ama awogii lahaa ama qabiilkiisu ou lahaa markaasa qoloba mar waxay ammaanaya aabahood ama adoogood ama awoogood iyo qabiilkooda ammaanaa ilahay marka wuxuu yidhi adinku muslimiina saas ha yeelinina ee waxaad yeeshaan sidii aad aabayaashiin adinku marka hore aabayaasha loo xusi jiro o aabayaasha loo bumbuuni jiray ilahay hadda ha loo xuso subxaana watacaala iyo si kasii daran sidii aabayaasha loo xusi jiro o loo sheegsheegi jiray ilahay marka wuxuu leey fa idaa qadaytum haddaad gudataan manaasikakum manaasigtiinna haddaad gudataan fadkurullaha alla xusa ka dikrikum xuskiinna oo kale aabaa'akum aabayaashiin aad xusi jirteen ow ashadda dikran ay bal ashadda dikran mid ka daran xagga xuska aabayaashiin aad xusi jirteen xus ka daran ilahay xusa subxaana wa tacaala kadibna ilahi wuxuu ka warrama subxaana wa tacala dadku qaybo ay leeyihiin qaybahaas waxaa loo hormariyey afar ilaa afar qaybood waa la yihaha ilaa saddex qaybood waa la yihaha waxaa loo hormariyey midka dadka ugu xun midkaasoo ah gaalka adduunyada keliya ilahay weydiisana adduunyada keliyana raba aakhirana aan wax dana ka lahayn ilahi wuxuu yihi marka fa min annaasi dadka waxaa ka mid a man ayaa ka mid a yaquulu dhahaya rabbanaa ya rabbanaa rabbigeyno aatinaa nasii fi dunya adduunyada dhexdeeda wixii aad noogu talagashay adduunyadana sii nasiibkeenna ilaahu adduunyadana sii walxaal maa lahu uusan usugnaanin kaas fil aakhirati aakhiro min khalaaqin wax nasiiba aakhiro ayuusan usugnaanin aakhiro wax ku saabsan iyo nacfigeedaba ilahay weydiiyo u maayo manaba rabo umana jeedo mana lahaa xaqiiqatan waa gaalka caddaysteen ومنهم waxaa kamid ah ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka man ayaa kamid ah yaqulu dhahaya rabbana ya rabbana rabbigeenu aatina nasi fi dunya dunyada dhexdeeda xasanatan wanaag wa fil aakhirati aakhirana xasanatan nasi waqina ilaahu naga ilaali cadaaban naari naarta cadaabteeda naga ilaali ulaaika wuxuu yidhi kuwaasi saan ku sifoobay oo adduunya aakhiraba ilaahay weydiisana lahum waxaa u sugnaaday nasiibun nasiib oo mimaa kii xaggiisa uga sugnaaday kasabu ay kasbadeen oo wanaaga wallahu allana sariiruulxisaabi ayuu ahaad qaybta labaad oo dadka waa qayb wanaagsan oo mu'miniin ah ilaahay subxaanahu watacaala waxay weydiisanayaan adduunyada inuu khayr siiyo aakhiradana uu khayr siiyo labadaasba u khayr siiyay weydiisanayaan waan markaas dadkaasun ilahy wuxuu ku sheegay dad wanaagsan inay yihiin ilahay marka wuxuu yidhi wa minhum waxaa ka mid a dadka man ayaa ka mid a yaquulu dhahaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow aatinaa nasii fi dunyaa adduunyada xasanata nasi iyo wanaag wa fil aakhirati aakhirana xasanatan ilaahu wanaag nasi waana midda muhiimsane wa qinaa ilaahu naga ilaali cadaaba naari naarta cadaabteeda naga ilaali ilaahay marka wuxuu yidhi ulaa'ika kuwa saas ku sifaysan oo adduunya aakhiraba ilaahay weydiisanaa khayrkooda lahum waxaa u sugnaaday nasiibun nasiib ayaa u sugnaaday iyo wanaag ayaa u sugnaaday oo mimaa kii uga sugnaaday kasabu ay kasbadeen oo wanaag ah wallaahu allana sariiculxisaabi mid xisaabtiisu ay deg deg tahay ayuu ahaaday ilaahi subxaana watacaala xisaabta ilaahi subxaanahu watacaala khalqiga dhan uu qiyaamaha xisaabina waxba ku qaada ay maydo darsigeenuna maanta halkaas noo joogo wallahu subxaana watacaala aclaa waclamu billaahi altowfiiq